barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha julayna waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashacuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farja
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal-abuurka oo aannu ku soo qaadanayno dugsi cusub oo laga furayo magaalada burco kaasoo ardayda iyo dhallinyarada ka caawinaya in kor loo qaado aqoontooda dhinaca xirfadaha waxa weeyaan iskuulka horta markiisa hore manhajkiisu wuxuu ku baysgaraysan yahay manhajkan maraykan khaasatan gobolkan anu hadda joogna virginia countiga ugu weyn la fairfax county oo iskuuladeedu ka mid yihiin iskuullada ugu wanaagsan maraykan oo dhan marka maraykan o dhan laisku daro waxaa ku yaala iskuulka la yidhahda thomas jefferson oo ah science and technology oo number one school iskuulka koowaad ah maraykan high schoolka oo dhan sidoo kale waxaad maqli doontaan dood kale oo ku saabsan guurka oo dhallinyaradu u aragto in uu qaali yahay waxay igu yaabka badnayd markaan arkay wiil isitimaankan raba inuu guursado gaari baan wada saarnay meel baan ka soo wada tagnay gabadhii buu kala hadlayay arrimaha guurka waxyaalaha aadka igu cajibkadna waxaa ka mid ahayd kadib markuu howlihii o dhan dhammeeyaan ay tiri waxaan u baahnahay ugu horraysa markuu wax kalo la dhameeyey waa inaan guriga tallaaga lasoo dhigaa iyo t v
dhinaca heesahana barnaamijka kama marna
jacaylaan filaayo aan fudaydsanaya fedhaha daluushadayu fikir weyn geliye cabiibkan ku faano abakama fiyoobi haye haye codkaasina goordho iyo caashay inoo soo socdaa sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
afghanistan ayaa qabanaysa maalin qaran oo loo borordiiqayo weerar bambaano oo ka dhacay magaalada kaabuul oo ay ku dhinteen ugu yaraan siddeetan qof kuna dhaawacmeen in ka badan laba boqol oo qof weerarkaasi ayaa dhacay intii uu socday isu soo bax nabadeed kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu hoobtay ee sabtidii shalay dhacay hadal qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegaya in saddex qof oo isu soo miidaamiyey ay soo weerareen dadka dibadbaxa dhigayey waxaa la sheegay in mid ka mid ah uu walxihii uu ku rarnaa ee qarxayey dadka dhexdooda uu ku qarxiyey mid ayaa la sheegay in si aan ula kac ahayn uu keligii isu dilay halka midka saddexaadna ay toogasho ku dileen xoogaga ammaanka ee gaarka ka hayay isu soo baxa roobab xooggan oo ka da-ay dalka shiinaha ayaa sababay daadad khasaare geystay waxaana daadadkaas ku dhintay in ka badan boqol iyo konton qof halka tiro intaas ka badanina lala yahay gobolka hebeey ee dhinaca koonfureed ku yaala ayaa ka mid a goobaha ay daadadkani sida weyn u saameeyeen waxaana ku dhintay ilaa boqol iyo afar iyo toban qof halka lala yahay ilaa boqol iyo koob iyo toban qof oo kale in ka badan saddex boqol oo kun oo qof ayaa laga daadgureeyey guryahooda roobabkan ayaa sidoo kale khasaare soo gaadhsiiyey ilaa konton kun oo guri
weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington haatan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaana la socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha la fadhiya
barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa dugsi cusub oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada burco ama laga dhisay kaas oo ka caawinaya dhallinyarada in ay helaan aqoon u dhiganta tan dalkan maraykanka ardayda dugsigan fursadda u helaysa in ay galaan ayaa sidoo kale heli doona fursado ay ku baranayaan aqoon la xidhiidha dhinaca farsamada gacanta haddaba waxaa xalay gobolkan virginia ee ku yaala ama gobolka virginia ee ku yaala duleedka washington lagu qabtay kulan looga hadlayo dugsigaas ugu horeyn waa kan guddoomiyaha dugsigaas cabdiraxmaan xasan khaliif Ah, burco academy waxa weeyaan iskuul laga furayo burco furmaya haddii laha yidhaahdo bisha sebtembar ee soo socota waa iskuul qurba jooga ay soomaali ay sameeyeen dhammaantood Een, had iyo jeer waxaad soomaalida u timaada dad dibadda ka yimaado ama gaalo ama ajnabi ah oo wax u qabata laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay waa dad ay waxoodii samaysteen oo iyagu laftooda sameeyeen waa iskuul loogu talagalay in ardayda lagu baro tacliin ah, tayo leh een, xagga farsamada la barayo Een, markay iskuulka dhammeeyaan noqonayso inay haddii doonana jaamacad geli karayaan anywhere ama adduunka meel ka mid a meesha doona ka geli karayaan haddii kalena ay yeelanayaan fa- farsamo ay wax ku baran karayaan wax ku shaqaysan karayaan oo suuqa ku geli karayaan marka maxaa hindisahan ka dambeeyey muxuu ahaa fikradda keenay in la curiyo ama laga fikiro in la sameeyo dugsi noocana waxaa ka dambeeyey een, baahi waxbarasho wadankii oo waxbarashadii aada iyo aada u khariban tahay Een, runtiina dhallinyarada wadanka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan dadka soo kacaya dadkii hore waa waaweynaa intii qaban karayeen qabte wala ay noqoto een, dowladda dhisideedii wala ay noqoto wax dagaaladii waxay la galay waxay doonaysa ha noqoto laakiin waxa weeyaan war dadkii soo kacayay yaryaraa see loo bedelaa mustaqbalkoodii ay su-aashu noqotay wax wadankii ka jiro oo xoog lena waanu weynay mar waxay noqotay war maxaanu qaban karanaa inagu fikradaasaad markaa timi in iskuulka la sameeyo khaasatan xagga farsamada ah ee dadkii ay wax shaqaysan karayaan marka xaguu iskuul ka bilaabmaya bal een, waxaa jira d- hanaan waxbarasho oo la maro tusaale ahaan oo dugsi dhexe dugsi sare dugsi hoose ilaa jaamacad xaggee baa lagu xisaabinaya dugsigan dugsigan waxaa lagu xisaabinayaa maadaama dadka iskuulkan qabaqaabadiisa hore lahaa intooda badan ay maraykan degan yihiin ama maraykan ka yimaadeen fikraddan ah maraykana dugsiga dhexe ee ah labada sannadood ka toddobaad iyo ka sideedaad ah iyo afarta sannadood ee dugsiga sare ah marka dugsigii sare ardaydii ma geli karayso oo jaamacadaha dibadda haddii islayn taga ama dee la tartama ardayda dibadaha ma geli karayaan haddii aan lasoo diyaarin mar waxay noqotay iskuulka dhexe labada sanadooda in lagu soo diyaariyo marka iskuulka wuxuu ka bilaabmayaa fasalka toddobaad ilaa ka labiyo tobnaad waan gartay een, fursadaha ay al- ee ardaydaasi helayaan ee ka duwan een, goobaha kale ee waxbarasho ee tusaale ahaan deegaanka somalilan ee laga furayo kale burco ama eh, gobolada kale somalilan ka jira muxuu yahay waxa weeyaan iskuulka horta markiisa hore manhajkiisu wuxuu ku baysgaraysan yahay manhajkan een, maraykan khaasatan gobolkan anu hadda joogna virginia een, countiga ugu weyn ee la yidhahdo fairfax county oo iskuuladeedu ka mid yihiin iskuullada ugu wanaagsan maraykan oo dhan marka maraykan oo dhan laisku daro waxaa ku yaala iskuulka la yidhahdo thomas jefferson oo ah science and technology oo number one iskuul iskuulka koowaad ee maraykan high schoolka oo dhan fikraddu kaasuu ku baysgaraysan yahay ardaydu waxay yeelanaysaa tayo ay ku geli karayso een, tartanada lagu galo jaamacadaha maraykanka sida imtixaanka la yidhahdo s a t da oo ay xagga kusoo gelayso toofalki oo xaggaa kusoo gelayaan ardaygu markuu ka baxo waa waa diyaar buu yahay inuu bilaabi karayo jaamacad maraykanka ku taalo aysan wax kale u baahnayn goorma bilaabmaya dugsigu dugsiga september insha allah sanadkan aynu ku jirno haddee laba kun iyo lix boqol lix iyo toban imse arday baa la filaya inuu qaado konton arday marka sanad walba konton arday baa la qaadanaya sanad walba konton arday baa la qaadanaya hase ahaatee baahida taalla way ka badan tahay konton arday marka waxaan isleenahay marka iskuulku kabco ay waxooga yaro socdo aad sare u qaadin shan iyo todobaatan ka dhigteen een, ardayda inta duruufaha ama waayaha nololeed aanay u saamxinayn lacagta iska bixiyaan maxaa laga yeelaya waxa weeyaan ardaygu markuu imtixaanka galo waxa la su-aalaha la weydiiyo waxaa ka mid a awooddiisa uu wax ku bixin karayo ardaygii keenaa natiijo wanaagsan oo aada u sarreysa laakiin aan lacag haysanin scholarship baa la siinaya dadka dibadaha joogaa scholarship looga doonayaa iskuulku wuxuu samayn karayu samayn karayaa dad badan baa jiro oo runtii diyaar ah oo ah inay sameeyaan hadda haddaan tusaale kaaga dhigo waxaa jirta gabadha imtixaanada ugu sarreysay waa gabarh aabaheed waa askari askarigan ciidamada weeyaan wuxuu fadhiyaa xadka een, xadka een, buu fadhiyaa ma awood uma laha inuu ka bixiyo iskuul ama kan ah ama iskuul kale la mid ah waxay noqotay warinantii okay iyadaa waa inaad arkaysaa inan inay tahay aada maskax wanaagsan natiijo wanaagsanna keentay lagama tegi karayo cidlo lagama dhaqaaqi karayo marka waxaan u raadinay cid wax ka bixisa waxaa la helay qof isxilqaamay oo ilaa anaa masharideeda qaadayo lacagteedina ka bixiyey waan gartay marka waxaa u raadinaysaan cid damaanad qaada oo lacagta ka bixisa dadka waayahooda ama lacagta aan awoodin iska bixiya sax aynkaas weyaan gabagabada haddaan ku weydiiyo n, rajo intee leg ba ka qabataan yoolka inayna gaadhaan oo tusaale ahaan dugsigana noqdo mid tayada aad kar ka filaysaan n, tusaale ahaan halkaa taagnaada Een, wallahi rajo weyn baan aad u leenahay yani wax walba waxay u baahan yihiin dadaal iyo sabir iyo in in loo sabro marka waanu aad baan ugu rajo weynahay inaanu aad uga- aanu guri weyn ka gaadhno bal magacaaga adoo iga bilaabaya iyo xilka aad iskuulka haysid faarax maxamuud maxamed eh, waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka burco academy
n, dugsigan magaalada burco ayaa xilligan laga hirgelinaya bal ardayda dugsigan gelisa xagee ka imanay horta ardaydu eh, maad- sanadkii ugu horreysay wey hadda imtixaanka laga qaaday laakiin waxaan ku tala jirnaa meel kastoo soomaaliya degan tahay eh, inay ka yimaadaan sanadaha dambe laakiin hadda ardaydu ugu badnayd waxay ahaayeen arday ka yimi burco celigaabo hargeysa eh, gabiley eh, laakiin waxa weye waxaanu rajaynaynaa sanadaha soo socda ee iskuulka la barto inay meel walba ka yimaadaan n, macalimiinta u dhigaysa xagee ka imanay macallimiinta qaarna maraykankay ka imanayaan ilaa hadda qaarna waxay ka imanayaan ingiriiska macalimiin marka la keeno maraykanka imanaysa kuwa ingiriiska imanaya ardayda laga yaabo marka hore een, tayadooda dhinaca ku hadalka luuqadu inuu aada u hooseeyo sidee bay isula jaan qaadi karaan horta ujeeddada ugu weyn aanu ardayda uga bilownayd een, fasalka toddobaad waxa weeye in labada sane hore ee dugsiga dhexe iskuulka dhexe inay ardaydu si fiican u bartaan ingiliishka macallimiinta qaar baa ku takhasusay ingiliishka marka inay si fiican u bartaan marka markay high schoolka ama dugsiga sare gelayaan waxa weeyaan marka ingiliishkoodu labadaas sano ay dawlo caruur een, si fiican ayay usoo dhigteen ee, si fiican bay ingiliishta ugu garanayaan ujeeddada ugu weyn ee looga bilaabay ee, dugsiga dhexena waa saas marka ardaydan oo kale een, ma goobta meelo la, la seexiyaa loogu talagalay mise intay magaalada galaan oo ma- een, goobo ka kiraystaan ayay goobta kusoo noqon doonaan ma iskuulku horta waxa weeyaan waa waxa weeye waa boarding looguma talagelin inay ardaydu bannaanka seexato Eh, sababo badan oo ay ka mid yihiin inaanay eh, qiimaha waxbarashadu dib u dhicin haddii ciyaalku bannaanka iska yaacyaacayaan Eh, nabadgelyada ayaa ka mida oo dee ilmuhu markuu subaxdii kaa tago oo meelahaas habeenka u dhan wareegayo marka ugu weynaa ta ugu weyn waxa weeye tayada waxbarashada inay darteed inay ciyaalku iskuulka seexdaan Een, midda kale iskuulka waxa weeyaan waxbarashada keliya maaha galabtii waxaa jira barnaamijyo ama ciyaara ha ahaadaan ama ciyaalku iyagu laftoodu volunteer ama tamaruca soo sameeyaan oo meelo agoomaha iyo inay wax usoo dhigaan kuwa ka yaryar marka sidaas darteed caruurtu waxa- wax aad iyo aad bay muhiim u tahay inay iskuulka seexdaan Een, bal magacaaga marka hore magacayga waxaa la yidhaahaa ganajo maxamed khaawe Een, caawa waxaa kasoo qayb gashay dee kulankan lagaga hadlayay dugsigan dee burco laga furi doono oo dabcan dhalinyarada wax badan kusoo kordhin doona bal dugsigan iyo saad u aragtid
wallaahi dugsigan waa dugsi aad iyo aad aad iyo aad loogu baahnaa Ah, sababta waxa weeye ah, waxaad moodaa bariga somalilan inuu waxyaabo badan uu ay ka maqan yihiin oo iskuulkani uu uga horeeyo iskuulkani wuxuu samayn doonaa oo aad iyo aad u caawin doonaa waxyaabihii la odhan jiray technical ah, ah, farsamada gacanta oo kale Ah, waxaad imanka waddanka aad iyo aad imanka u yimaada oo la keenaa niman hindiya iyo niman kenyaatiya iyo niman ajnabiya sababta loo keenana waxa weeye farsamo yaqaankii baan jirin marka iskuulkan waxyaabaha uu samayn doono waxaa ka mid ah in uu ardayda ka soo baxda haddii ay jaamacad dabaddana uu jaaniskooda aad iyo aad u wanaajiyo jaamacadda gudahana uu aad iyo aad u wanaajiyo intii kale aan noqon weydee ninkii dee aq- awooddiisu ay siin weyda ama nasiibkiisu siin waayana marka uu dhammeeyo iskuulka wuxuu noqon doonaa qof isku filan haddii ay tahay halkii ah, technology-ga oo ah ah, microsoft oo ah kuwa sponsor garaynaya ah, oo ah you know, adduunka nimanka fr- qoraba gebigoodaba qoro oo microsoft trainingkoodaba haysanayaan sida maraykan oo kale certificationka laga qaato waxaa kaloo lasii ay helayaan inay noqdaan ah, xagga ah, electricians inay noqdaan inay plumbing noqdaan waxaa nimankan suuliyad iyo baayab ka sameeya waxay noqonayaan nimanka wax renjiyaya oo ah nimankan dibadaha laga keena lagaga maarmaya Een, waxaa jira ardayda sanad walba arday badan baa kasoo baxda een, jaamacadaha somalilan dugsiyada somalilan in badan oo ka midi shaqo la-aan bay ka cawdaan haddana waxaa jirta haddii shaqooyin loogu yeedho xirfadii ma wataan marka ma is leedahay arrinta qudheedu waxay dadka tusi doontaa inay jirto baahi badan oo loo qabo dhinacii xirfadda
ha way la tahay sababtoo ah dee nimankan dibadda laga keenayo ee hadday noqdaan bakistaani ama niman kale ajnabi ah dadkan ajnabiga waxa loo keenaya waxa weeye xirfaddii baa inaan haysan dhismihii ugu dhaafay dhismihii dhagaxa iyo dhoobad ahaa ma garanaysaa sababtaa marka imika waxaan u baahannahay in qoladan dambe soo kacaysa aynu tababarkaas siino oo aad iyo aad muhiim u ah aadaad umaadsan aada umahadsan yihiin kuwaas waxayaan qaar ka mida mas-uuliyiinta dugsiga burco akademi oo marti ku ahaa barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka cashay een, dee, waxay ka hadlayeen waa dhinacii farsamada gacanta waxay leeyihin ardaydii dee waxaa la barayaa ma garanaysa farsamadii gacanta laga caawinaya farsamada gacanta waxaa la ogaada ismaaciil oo qofka gacantiisa wax bartaa waxay leedahay waa gacantaadoo irmaan maantoo dhan magaaladii oo dhan waad waa marti ku ah ood ood qabanaysaa oo farsamadii iyo ciladihii haysta baad ka caawinaysaa waa howl aad u wanaagsan
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v ayaad nagala socotaan Een, warbixintan soo socota caashay waxay ka hadlaysaa guurka qaar garoobe guurkii ha ma badeecuu ahaa suuq taalla dee maya kharashka ku baxayay haa ayaa qaali noqday welibana hablihiinni baa laga cabanaya guurkii baa qaaliyoobay Habliin baa ismaaciil oo laga- guurka horta marna raqiis ma noqon marna suuqiisa ma dhicin laakiin guur baa qaaliyoobay ayaa war cusuba Sa- saddex saddex maalge- saddex kharash baa lasu geynay marka qaaliga laga hadlayo hay midi inantu wixii ay doonaysay hadday tahay gabaatigii iyo hadday tahay ma garanaysaa meherkii iyo wixii iyada ku waxaas- xeernaa oo dhan wixii iyada iyada khuseeyey taasi waaba lama dhaafaan kow kow halkaa ay dhig ay laba waxaa jira waxa la yidhahdo arooskii iyo kharash ku baxa ay digdamtii digdamkii meherkii macnaa xiliyadaa wax qarashkii baxa waa gartay waa anada waa kharash labaad laba kharash saddexaadna waxa weeye gurigii wixii la dhigayay intaasoo dhan ismaaciil xaggee laga maraya haddaan intaasoo dhan la helay Inta- see la isku guursan lahaa laba weeye marka hay inna waa inta asaasiga ahayd hay oo muhiimka ahayd inna waxa weeye intii faakahaysiga ahayd hay marka inta laisku diidan yahay asaasiga maaha faakahaysiga waa faakahaysiga inaanta waxay tusaalaan guriga waxay odhanaysaa haddaanu guriga mukeef ku jirin haddaan gurigaan tallaagad soo dhigin haddaanad guriga t v weyn oo iskriinkiisu intaa Wax- balac waxyaabaha inta badan is weydiiye waxaa ka mid a marka la isguursanaayo Hee.
hadda gabadha lama guursaday waa la isguursadaayo marka la isguursanaayo waxyaabaha mukeyfka la sheegaayo Ay.
talaagada guriga lasoo dhigaayo soo labadii qofba kama dhexayso haddii Ma duruufta keligeed baa leh haddii duruufta kharashku aana saamaxayna wixii duruufta aanay saamaxayn waa halkeeda laakiin haddii la heli karo waxa Ay.
aad u wanaagsan labada dhinacba u fiican haye marka guurka haddii la yiri dhulka hadduu dhulkuleelo yahay oo talaagad baa loo baahan yahay marwaxad baa loo baahan yahay waa asaasigii geli oo dhinaca asaasigeed ku dar arrinta laisku haystaa waa intaa hadda waxay ku soo dhacaysaa hibo heesay qaadaa waxay leedahay hantini maan lahayn oo duunyadiisa horeyn xididkiisa hananayn sidee buu hankiisuba cagrada haliyay dhale hadal ugu yimaadaa marka intaasoo dhan mar haddaadan haysanin guurka xoogaa ay u yara kaadso marka Dee- intaasoo dhan isku soo aruuriso soo diyaar hadda garow beri dhown waxaa jiray qolo dhalinyaro waxay ka fikeraysay hablo hindiya oo jaban marka magaalada laascaanood waxaa dood u qabtay dhalinyaro kala duwan oo aragtiyo kala duwan ka qaba wariyaha v o a cabdikariin olol waxaana marti ku abde cabdifataax ducaale jaamac iyo cabdiraxmaan cabdulaahi irbad
arooska qaaliga ah een, bal ka waraneen markaa ma dhalinyaro dambiya iska daynayaan mise farihii bayba ka qaadeen bal nooga sharax bal
dhalin- membarka dhalinyarada hadda micnihii reer samaynasaba oo iska yartahay inagu goobjoog baynu nahay laascanood baynu joognaa maadaama wixiina ay dumarkii adkaynayaan guurkii ka dhigayaan wax adag dalkan u baahan yahay hadda nadwooyin baa inta la qabtaa lagu leeyahay micnihii war sidan eh, xagga waadadoo kale meherka yareeya si reerku u waxaysmo marka meherka dabcan hadday yareeyaan macaa wixii kale ay waxaynayaan qofkii dabcan oo wadanka iska shaqeeyaan ka jirto waxaa la doonayaa sariir shan kun oo doolara waxyaalaha aan needs ba ahayn oo kale tallaagado oo hadda dhalinyaradu aada uga cabanaysa waa gursanaysa aan arkaya anigu oo laleeyakeena talaagad gabadha leedahay waa inaad talaagad dhigtaaba marka ugu horeysa iyo t v hadda sariirtii waxaa nidhiska loo baahan yahay waa in micnihi meel la jiifsado la taga sooma marka waxyaalaha ma- marka la helo intii rabitaanka ahayd baa wax kale aan loo baahnayn oo saa'ida raadinayaan marka waxaan hadda raas- jabay oo micnihi oo digitaan ma jiro waa weliba hybaraysa xagga guurka qaali buu yahay Aa, qaalib waadu yahay haya cabdi sax dhalinyarada waxaa kula talinaysa adigu
anuga cabdikariin waad mahadsan tahay adiga fi- idaacadda fiyodaba waxaan kula talin lahaa run ahaantii een, guurkeenu waa- waa guur aada u fudud een, waa guur aada dalkeena baynu joognaa muslim baynu nahay irshaqeena waa waasac wax kastaba way bahalkasan yihiin guurku wuxuu u baahan yahay in qorshe in loo samaysto dadka dhallinyarada ah inay wax badan ka fekeraan inay dantooda eegaan in ay mar kastaba waxa ku raacaya waxaweye waxaweye waa muhiimada kooda axad gurigaaga aad la tegaysid haddaad tiraahda sariir baan rabaa haddaad tiraha waxaan baan rabaa waxaas wax nisi sariya ma aha waxaa la muhiimaddu waxa weye waxaad haysataan uun muhiimaddu weeye okay marka waxaan kula talin lahaa dhallinyaradu guurkana inay fududayso si ay diinteena ugu asacdo wax kastaba ay noogu hagaagaan dadkuna ay noqdaan dad isku kalsoon oo muhiimadda guurka ay fahmaan siminaaro badan ay u qaataan xagga diiniyada iyo xag kastaba ka war rajadaas adigu ka war waxaad leedahay rajadu aad bay xun tahayo baliga sheekee ru'aantii cabdi kariin aad iyo aad micnihii anigu waxaan ku talin lahaa kuley cabdiraxmaan ahaan in haweenka iyo ay jibiyaan xagga guurka haddii micnihi waddanku hagaagoo kalena waa iska gursanayaa dabcan arrinkan ma haweenku ma gabdhaha ka dambeeya ma waalidka ma ma sheekada wada sheekaysiga ee aan jirin?
kolefeminismka kole feminismka uu ku yeelanayaa saameyn laakiin kole waxa u badan xagga dumarka dumarka oo laakiin mas-uulna leh haa heblayo waxsa lagu aroos wax aan saayida micnaha qeyr macquula run ahaantii maxaa kugu yaab badnaa intii arooska hadda dhallinyarada sheekooyinka aad iyo aad waxay ugu yaabka badnayd markaan arkay wiil isitimaankan raba inuu guursado gaari baan wada saarnay meel baan ka soo wada tagnay gabadhii buu kala hadlayay arrimaha guurka waxyaalaha aadka igu cajibkadna waxaa ka mid ahayd kadib markuu howlihii oo dhan dhameeyaan ay tiri waxaan u baahnahay ugu horeysa markuu wax kale la dhameeyey waa inaan guriga talaagad lasoo dhigaa iyo t v Waa- isla wax- iyo q- wa- waxyaalo mashiimo badan adigu oo ilaa kun tegaya keliyaba marka taasaa ugu yaabka badnaa cabdikariin qalabka ninkii ka hor xaaladiisa dee ninkai xaaladiisa waa adag tahay adigu dib bal isku noqonayaa waa in eh, gorfayn badan iyo tashi badan la isugu noqdaa maadaama laga yaabo dabcan uu joob ka liitaba wiilka dhallinyarada oo kale gabadhina saa ula fakeri mayso taas waa siminar cabdifataax ka hor gabdhahaad adigoo aragtay cabdifataax gabdho fara badan buu arkayoo qiimaha ka jaban oo talaagada doonayninoo bal ka hor iga sheekee cabdifataax baa xagga ka dhowey
cabdikariin horta waad mahadsantaha walaale waxa weeye hortaniya muhiimadda koowaad waxa weeye dadka horta inay waxa guurku yahay inay fahmaan iyo waxa raacayaan waxaa la yidhaha xabaaliya ninkiid oo laiskaga tegayaa muhiimadda koowaad waxaa isku harhaya ama nolosha wada qaybsanaya waa wiilkiiyo gabadhii marka wiilkiiyo gabadhu waa inay eegaan waxa dantu ugu jirto haba yaraatee waxna waa adduunye inaa la israacine nolosha sida ugu wanaagsan in laiskula qaybsado loo wada qaato way fiicnaan lahayd fikirka cabdifataax haddii uu hirgelayo hase ahaatee markii gabadhii ay eh, saa ku talinaysa sida ay samayso waxay soo arkaysaa saaxiibteed oo mid dabcan oo kale ama diaspora oo kale oo aad ugu soo badan gobolka oo kale guursanaya gabdhaha intuu ka dhaqaaqaysay inay taas gurigeedii dabcan booqato kabacdi markay visit ku samaysa guriga tagtay waxaa arkaysaa gurigii oo nimca ilaa iska taalo adna soomaaliya joogtaa no opportunity baa tahay wax shaqaa ma qabatid markaad intii yar soo xaraftantay markaa aad bay u adkaanaysaa inay kula sii joogto run ahaantii.
cabdiraxmaan waa jacaylkaagii cabdiraxmaan waa jacaylkaagii waa noloshaada waa xaaskaagii fikradda waad ka bedeli kartaa waxaad rabtid baad ku shuban kartaa qofka waan biniaadamka qabaa inay dabcan jacaylkaygii tahay laakiin jacaylkii wa- waxyaalo fi- ka- ka saayida aragtay micnihi aan u- is- igu sii joogi karin aad bay u adkaanaysa inay joogto iyadoo jacayl badan iyo qabta haddana hase ahaatee markay soo aragto saaxiibteed mashiino badan oo kiisha ahaa waxyaalo badan markay soo aragto dabcan gabadhi waa masayrasa ku leedahay wax niga bedo horena waa u dhacday haddana waan aragnaa aad bay u badan tahay way soona badanaysaa gabdhaha aadka uga soo inay guri tagaan oo kale gabdhaha iyaga bedel qalabka run ahaantii ilaahay sidan isi ka bedeshaa
cabdiraxmaan gabadha du- cabdiraxmaan gabadha duunyo horta ma rabtee waxay rabtaa horta waa nin fiican waan qabaa waan qabaa inaan- inaan- adiga hadday ku rabtana wax adalo waxaa lagu soo jeedaysid way qaadanaysaa waa aqbalaysaa cabdikariin aad baad umahadsantahay casho waad maqlaysa alla le taasaa horta dhaba gabadhu mar hadday guur rabto haye guurka hadday rabto guurkii alaabta iyo waxyaabaha guriga la dhigaa ismaaciil horta iskuma xirna haye inkastoo la yidhaahdo en, biyo fadhiya biyo socdaa qaada haye inkastoo gabdhaha marka gurigeeda iyadoo iska fadhido wixeeda ku qanacsan markay tu kala soo marmarto hore oo tan soo marto oo tan kala soo marto mid walba soo martay wax ka sheegto ay tiraahdo war guriga en, talaagad ma taallo kayga talaagad baa yaal kii heblaayaan tagay en, marwaxadu waa ku xirayd kaaga ma leh inkastoo la yaro kicinayo marka sheekadan iyo doodan waxay soo xasuusisay nin magaalada muqdisho jooga wuxuu yiri guri aan leeyahay hal hal kursi oo dheeriya la keeni maayo maxaa dhacay haddaan kursi dheeriya keeno gabar baa kusoo fadhiisanaysa xaaskii bay u sheekeynaysaa gurigii bay kicinaysaa marka Hay.
markii loogu sheekeyn lahaa maba soo gadaayaba
warka waxaad leedahay hal gambadh qura ha la ha dhigo marka waxaan soo jeedin lahaa aniga siday ila tahay in xaafadaha la kala ilaaliyo hay hay oo lagu koobnaado nin walba waayihiisa nin walba waayihiisa ay ku koobnaadaan si maaragtay gabdhihii inaasaha uga yaraado heblaayo waxa u yaalla aysan usoo arkin waa sida meelaha qaar wadamada qurbaa ka jirto oo laga yaabo dhowr sano inaan cidbo gurigaaga u soo gelin taana maamaa kale ka jirto waxay yidhahdaa inan baa waxay tiri facebook ee maalin kusoo qorto waxay tiri niyow dee guriga haddii alaabta aan dhigto lee arkayn Maxay maxaan guriga ka taraysaa?
qor- maxaan guriga ka qorxiyey marka marka waa in la geeyaa een, magaalooyinka laascaano ay ka mid tahoo kale halabuur cusub oo ah in reeraha taana marka waxay noqonaysaa qaraabo goys baa noqonaysaa ismaaciilo meel laga baxaa male adigu aan si xeega xeega u noqotay ilkana u nabad galay aad iyo aad aad iyo aad maxay noo xiga haatanna dhinacii heesa ayaynu eegaynaa hees la yidhaah faraati waxaa ku wada luuqaynaya maxamed deeqsi iyo sacdiyo siman
jacaylaan filaayo aan fudaydsanaya fedhaha daluushadayu fikir weyn geliye faalan qoraya farin baan diraya faalan qoraya farin baan diraya in jacaylku fulo iyo iyo farxad baan sugaya faalan qoraya farin baan diraya faalan qoraya faadumaan u diraya in jacaylku fulo iyo iyo farxad baan sugaya inayahayaan ku fognahay maysama maysama maysama falaysa ishqi igu fogaayo fiidkii ma seexdee faa'iida waa guure waa guure waa guure fariya ila noqo ila noqo faraanti fartee fariya ila noqo ila noqo faraanti fartee inayahayaan ku fognahay maysama maysama maysama falaysa ishqi igu fogaayo fiidkii ma seexdee faa'iida waa guure waa guure waa guure fariya ila noqo ila noqo faraanti fartee fariya ila noqo ila noqo faraanti fartee
waa codadka maxamed deeqsi iyo sacdiyo siban codkaasin wuxuu gebageba u yahay idaacaddayadii duhurnimo caashe codyaano ismaaciil xuseen farjara iyo ayaan sheekhay maxamed sandheero dhinaca farsamada idin la socodsiinayay tan iyo inta aynu kulmayno afarta waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
ana iigu fidaya xabiibkan ku faano amba kama fiyoobiye sida kugu faafo ana iigu fidaya hadalkaa aagi fiicnaay waanu fii iira dheerahay hadalkaa aagi fiicnaay waanu fii